waxaana ayaan darro ah shaksi inuu isu maleeyo inuu qaran yahay shaksi shilimaadka uu hayo iyo markaa fursadda uu haysto oo jagada ah isagoo keligiia oo jifo ah inuu u maleeyo wax badan inuu la joogo shaksi inuu garan waayo geedi socodka nabadda ee loogu jiro in lagu hanto qarannimadii ummadda soomaaliyeed iyo wadajirkeedii dibna loogu soo celiyo midnimadii iyo sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed ay lahayd waa ayaan darraha aada u weyn waxaan ka digayaa in lagu kadsoomo sharaxaadda uu sharaxan yahay guddoomiyaha baarlamaanka xiddigu uu sharaxan yahay laakiin beesha daarood diyaaru ma aha anu intaan ogahay afhayeenka salaadiinta beelaha daarood baan ahay kursigaa inay qaadato ama ay isu sharaxdo ama ay u tartanto beesha daarood kuma heshiinin waa wax gooni ku ah xildhibaan xiddi gooni ku ah waxaan ogeysiinaynaa inaanaan barnaamijka xiddi garab ku siinaynin ka beel ahaan inaanaan u taagnayn inuunan annaga nagu matelin waxaa kaloo rabaa inaan xusuusiyo nin aan ka saaxiibada nahay shariif xasan sheekh aadan oo xidig dabada ka wada oo asaga barnaamijkiisa u taagan oo dhaqaalaha ku bixinaya marka waxaan leeyahay shariif xasan sheekh aadan shalay meeshii lagaa soo saaray adigoo jifaa inaad qabiil isku dayda inaad cadaadiso waa arrin mustaqbalkaaga iyo ciribtaada dambe aad ka dhadhamin doonto waana arrin kayd kuu ah oo aad ogaan doonto cugubooyinkeed iyo waxa ka dambeeya waxaan leeyahay shariif xasan ma jeclid waxaadan jeclayn adiga in lagugu dhibaateeyo ma jeclid xumaanta ee wanaagaad jeceshahay ma jeclid waxaadan doonayn sanka in lagu geliyo waxaan leeyahay muxuu aha ha horseedin dhibaato ha horseedin dulmi ha samaynin gardarro ha isku dayin barnaamij aan marna suurto geli doonin haddii alla idmo inaad hormuud ka noqoto oo ad ummad ku hal
ugu dambeyntii ugaaska beesha sade ayaa digniinii hanjabaad u diray siyaasiyiinta arrintan gadaal ka riixaysa isagoo sheegay in haddii nidaamka wax ay soomaaliya ku qaybsato isbeddel lagu sameeyo meelo badan ay wax iska bedeli doonaan
waxaa kaloon rabaa inaan xusuusiyo ummadda qofkii isku daya inuu wax qulubaagediyo oo meel muxuu ahaa salka u fadhiday uu madax madax u gediyo asaguna ku xisaabtamo madax madax inuu u gadoomi doono wixii iska bedela barnaamijkii awood qaybsiga ahay oo soomaaliya hal meel oo keliya iskama bedeli doona meelo badan buu iska bedeli doonaa
si kastaba xildhibaan cabdirashiid maxamed xidige haddii uu maanta ku guuleysto doorashada guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay majaxaabinaysaa damaca beeshiisa oo ku aadan in hoggaanka dalka ay majraha ay u qabtaan
gudoomiyaha dastuurka galmudug ayaa sheegay sifo aan sharci ahayn loo maray mooshinkii laga keenay madaxweyne guuleed faahfaahinta warkan waxaa eegaya waryaheena ibraahim xaaji aadan iyadoo shalay kulan ay ku yeesheen magaalada cadaado qaar ka mid a xildhibaanada maamulka galmudug ay sheegeen inay xilkii kaga qaadeen madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed ayaa waxaa jiray warar kala duwan oo soo baxay oo ku aadan sharci ahaanshaha xilka qaadista madaxweyne guuleed gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka galmudug cabdulqaadir cali diirsha oo u warramay idaacadda shabeelle ayaa sheegay inaanu sharcigu waafaqsaneen mooshinkii shalay xilka looga qaaday cabdikariim xuseen guuleed gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka galmudug ayaa tilmaamay in baarlamaanka uu xirnaa uu fasax ku jiray taasina ay ahayd warqad hore uga soo baxday guddoonka baarlamaanka galmudug oo uu ku sheegay in baarlamaanka waqti dheeriya loogu daray waqtigii uu fasaxa ahaa waxa uuna tibaaxay gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka galmudug cabdulqaadir cali diirsha in haddii ay dhacdo in muushin laga gudbiyo madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guuleed ay ahayd in lasoo marsiiyo hay-adaha kala duwan sida maxkamadda sare ee dalka si loogu caddeeyo waxyaabaha lagu dhaliilaya ee cabdikariim xuseen guuleed oo ku gabay hawshii u hayay maamulka galmudug runtii aniga baarlamaanku markii ugu dambeysay wuu xirnaa dibadaan jiray ma lama socdo baarlamaanka hadda inuu furan yahay in kale laakiin anigu hal xaqaan ogahay halka xaqaan ogahay waxa waaye xididba madaxweynuhu sharciga dalka waxay rabtaa in hay-ad kale ay marto sida maxkamadda sare ama guddiga garsoorka mooshinka markii baarlamaanku keeno in hay-ad kale loo gudbiyo xaqiijisa dembiga madaxweynaha lagu eedeynayo inuu yahay dembi saxa iyo iyo iyo in kale maxkamad sare federaalku ma leh oo maamul goboleed maxkamad sare ma leh waxaa maxkamad sare dalkoo dhan u ah midda oo caasimada ku taal oo dowladda federaalka ay leedahay marka wixii maxkamad sare u baahan tanay imaanayaan gobolada dalkoo dhan maamul goboleedyadoo dhan marka maadaama uusan sharcigaasi uusan nidaamkaas marin haddee rididii wax sharciyada oo ay leedahay baarlamaanka ninkii waa iyadoo la yiri ninkii booliiska ahaa oo qofka dambilaha soo qabtay ayaa maxkamadiina jooga oo qofkii xukumahay marka arrintaasi sidaasaysan sax ku ahayn isagoo hadalkiisa sii wataa cabdulqaadir cali diirshe ayuu dhinac kale tilmaamay in maalmo gudahood xildhibaanada galmudug ay kusoo gudbiyeen muushinka ay kaga soo horjeedaan madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed waxa uuna sheegay in islamarkiiba ay dhacday in ay u qaadaan cod taasina ay ku sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed xildhibaan cabdiqaadir cali diirshe ayaa sheegay in uu xaq u lahaa cabdikariim xuseen guuleed in loo gudbiyo waxyaabaha ay ku dhaliilayaan baarlamaanka taa beddelkeedana uu isagu isdifaaco uuna soo bandhigo waxqabadkiisa maamulka galmudug ku aadan
axad ama safti baa la keen isaga dhan oo gudoomiyaha baarlamaanku ay ay qoreen oo la dhiibay maantayna waa loo qaaday cod baa la geliyay markii la keenay iyo markii loo qaaday xataa doodi ma jirin madaxweynaha warqad lama soo siin dacwada lagu eedeynayo ninka markuu dembi ku jiro waxaa la rabaa ninka dembiga qofka dembiga in loo geeyo layidhaha waa kanaa dembigaagaan inaa isdifaacdaa lagaa rabaa madaxweynuhu ilaa hadda ma ogo waxa lagu eedeynayo aniga oo guddoonka guddoonka gudoomiyaha dastuurka ma oga ma oga qodobada lagu eedeynayo madaxweynaha baarlamaankii lagama dhex akrin oo maanaan maqal meediyada lama siin idinku ma haysiin qodobada lagu eedeynayo madaxweyne si kastaba hadalka gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka galmudug cabdulqaadir cali diirshe ayaa kusoo aadaya xilli shalay madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ay ku dhawaaqeen inaanu sharci ahayn mooshinka xilka looga qaaday madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed
xarakada al-shabaab ayaa saddex dhalinyaro ah ku toogtay magaalada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe faahfaahinta warkan waxaa eegaya waryaheena ibraahim sheekh xuseen sheekeye xarakada al-shabaab ayaa dhalinyaradani waxaay ku toogteen koob fakaaro ah oo ku taala magaalada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe raggani la toogtay oo tiro ahaan gaarayay ilaa iyo saddex qof ayaa lagu kala magacaabi jiray siciid maxamed cali oo lagu eedeeyey inuu basaas u ahaa dowladda ethoobiya isaaq abshirow iyo cabdirasaaq sheekh cali oo iyaguna lagu eedeeyey in ay isku tag sameeyeen goobta toogashadu ay ka dhacday ayaa waxaa kasoo qayb galay boqolaal dada oo ka mid ahaa shacabka halkaas ku nool saraakiil u hadashay al-shabaab ayaa ka digay in dadka ay ku dhiradaan falkaasi oo kale iyadoo ciddii lagu arkana sida ay sheegeen ay ka qaadi doonaan tallaabo lamid ah midda haatan lagu qaaday dhallinyaradaasi al-shabaab ayaa sheega in xukuunad shareecada islaamka waafaqsan ay la tiigsadaan dadka ku kaca falal dembiyeedyada ee kala duwan
qabanqaabada doorashada guddoonka sare ee baarlamaanka ayaa saaki ka soconaysa magaalada caasimada ee muqdisho haddaba qaabka doorashadaasi ay u soconayso waxaa si gaara isha ugu hayay waryaheena nuuradiin shardi oo iminka ku sugan stuudiyaha koowaad ee shabeelle nuuradiin waxaad warbixin naga siisaa doorashada guddoonka sare ee baarlamaanka ee maanta la filaya inay ka dhacdo muqdisho